waa arrin runtii ka fakarkeeda iyo walwalkeeda le weeye waa jirtaa nin ka tirsanaa shabaabka buuraha kudh ku dhumaanaysta oo cabdiqaadir muumin la yihaahdo iyo nimanay ku jiraan inay ku dhawaaqeen inay ku bireen daacish waa arrin walwalkeeda le laakiin mar walba aanu isha ku hayno daba dabcan hadi ama ama ha isbedelaan dacish ha noqdaan ama ha joogaan sidooda hore shabaab ha ahaadeena annaga waa suukaya mid isku si baan ula dagaalamaynaa isku si bayna cadow noogu yihiin marka hadda wax differenceho ayagu hadda inay kala jabaan iskoorada dhexdooda ah weeye laakiin annaga nooma kala duwana sumadna nooma kala laha wixii dhib wada oo shar iyo waddanka dhib ka wadaahi waa in cadow isku soo maaragna